shirkaan reedin heliisuu ka beelo walaalo ee muddada dheer ka dagaalama ay deegaanada hinajiirow iyo balisinyooleh ee gobolka galgaduud iyo weliba ku dareer ee magaalada dhuusmareeba kaasoo iyo garwadeen kuweeta wasaaradda arrimaha gudaha galmudug waana gobro kweyna madax ku-tirsan galmudug iyo odayaalka dhaqanka beelo gogola dhex taala maalmo uusoo shirkad dareer iyo weliba odayaalka lamada dhin iyo ka bandhigana rabitaansho sida xal lanka helo kora colaadan muddada dheer deegaanka afaytay walina shirka uusayahko sidoo kale lanku hadalay sidii deegaanada dhibaatada ku jirta horumarah lanku bedeli lahaayeen waxaana ku mid ay wasiirada ku qeybgalay kulankii weliba iyo ka dhiirigelina odayaalka beelo fadhiya xala kudiirowka dagaalada daba dheeraaday walina iyo sheegan antikal dowlad ahaan iyo garab suriyiina oo la dhihi lahaa dowladda adinkoole waxaa isku aadana waa laga maarmaan laakiin waxaa waxaasoo dhan ka muhiimsan amniga labada beelooda boqolkii sagaashan laga rabaa toban dowladda laga rabaa waayo amniga haddaysan iyagu wax ka sugay oo amniga diyaar loo ahayn oo wiilkii saleymaano ku soo dila laba galle qof caawa ku soo dila intaa midnimo la gudbiyo caadakasho gabar lagu aroosinayo kii kaleo dhinacan ku dilan inta la gudbiyo inta la geeyo qoraf iyo wiil gabar loogu dhisaayo waxa dowladdu qaban karta ma leh dowladdu waxay wax ku qaban kartaa markii dadku ay diyaar yihiin waa kana qabta ama dadka inta la qabtaba lagu sino layidha hooya amnigu waa inuu dadka deegaanka ka yimaada walba markii laysku yimaado waxaa la yidhaahdaa ardaal iyo wiilal cabtooy ah ayaa waxaas ka dambaysay dadka wanaagga jecel iyo qabiiladu mas-uuliyadda dagaalkan qayb kuma laha halkan shalay waxaa laga sheegay si dhawaan u wada hadalna la yidhi halkii maalin oo dagaal dhaco waxaa ku baxa qarash ka badan shan boqol oo kun half milyan ayaa ku baxa ama one milyan ayaa ku baxa wiilasha cabtooyda iyo ardaasha duurkaas joogta hal milyan iyo wax u dhow iyo nus milyan iyo wax u dhow midna meelay ka keenaan mana haystaan mana heli karaan qabiilada ayaa mas-uuliyaddaas iska leh oo markii waxaas wiilka ardaalka bilaabo dhammaystirkeeda ayagaa iska leh oo hawshaas la dhammaystira ayadana waxaan rabnaa labada beelood inay mas-uuliyaddeeda qaataan oo haddii wiilkaasi qasnadda dhowrka xabo ugu jirta soo rido uu idinku soo laabto aad tiraahda xabad dambe ma ridaysida meel fadhiiso arrintan waa laga arsanaya gacantaad qabataan ayadana waad awoodaan waana waxa keliya ee xal waana loogu heli karo dhibaatada dhex taala labadan beelood walaalayaalow waxaa helow waxaad ogaataan xalka dhibaatooyinka idindhex yaalla kuma jiro caaradda seefta iyo qoriga afkiisa wuxuu ku jiraa inaad idinku si dhaba u wada hadashaan oo geesinimo leh daacadnimo ku jirto xigmadi ku dheehan tahay oo aad joojisaan wareegga aargoosiga oo soo socday muddo afartan sana afartan shan sano ah oo markuu qof soo dilo qof kale loo dilo kadibna acdaadii meesha kasii socoto waxaan maanta halkaan ku gaarnay ama horey u gaarnayba mar kasta oo wanaagga aan ku tillaabsanno waxaa hubaal ah inay dad ay mushkilad ku abuurahayaan meeshay rabaana ka yimaadeen ama siyaasiyiin ha noqdeen ama kuwaan qarriman oo hawdka ku jira ha noqdeen ama dad kale oo waxba garataa ha noqdeen waxaan rabnaa mawduucan maanta halkaan u fadhinaa inuu noqdaa dhibaatadaas muddada dheer soo socotay tii aan ku gabagabayn lahayn haddii alla idmo shirkaanku dareera gobolka galgaduud iyo weliba likwadi maalmaha idintilah geebgubay iyadoona lah khasaaro doona wara muriteedkeedina walyaabo beelo dagaalada muddada dheer dhahyaali iyo ka heliyaga